In ka badan toban dhalinyaro ah ayaa fursado shaqo ka helay Xarunta Farsamada iyo Cilad-bixinta Gaadiidka Lixsaan, taasi oo dhawaan laga hirgeliyay xaafadda Howlwadaag Laanta Heegan ee magaalada Beledweyne. Dhalinyaradan ayaa qabta shaqooyin kala duwan sida cilad-bixinta gawaarida xamuulka, garaasaynta, iyo alxamida biraha. Madaxa shaqada Xarunta Farsamada iyo Cilad-bixinta Lixsaan, Maxamed Deyo Ibraahin ayaa raadiyo Beerula uga warramay ujeedka ay u sameeyeen shaqo abuurkan.
bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamed daayo ibraahim Ee, waxaan ahaa madaxa farsamada ee xarunta cilad bixinta ee gawaarida ee alixsaan ee magaalada beledweyne Ee, xaruntan ee, waxaan hirgelinay goordhow ayaan hirgelinay oo aan saas usii dheerayn Ee, waxaana ka mataqaanaa ka hirgelinay xaafadda howlwadaag laanta weliba heegan Ee, wax badan ayaan ka caawinay mataqaanaa gawaarida ee, kuwooda weyn iyo kuwooda yaryarba Ee, sidaas ay tahayna waxaa waaye wax badan aan mataqaanaa markaan imaanay ee, ayaa u hagaagay waa mataqaana aad ay ugu baahnaayeen Ee, sidoo kale xaruntan waxaa waaye waxyaabo badan oo ay kusoo kordhisay ayaa jira gawaarida Ee, adeegyada waxaa waaye ee, ay qabato Ee, waxaa ka mid ah cilad bixinta gaadiidka sida waxaa waaye alxanka garaasaynta waxaa waaye gawaarida kuwa weyn iyo kuwa yaryar riijiyeynta yacni inaa la riinjiyeeyo gawaarida iyo farsamaynta mataqaanaa gaadiidka ee xamuulka ah wallaahi xaruntan horta waxaa waaye waxaa jiro mataqaanaa fursado oo shaqo ah oo ay ka heleen ee, ilaa dhalinyaro mataqaanaa gaarayso toban dhalinyaro ah kuwaas oo ka mid ah hadda dhalinyarada magaalada beledweyne oo mataqaanaa ee aadka ugu shaqeeya gawaarida mataqaanaa oo bartay oo aan ka caawinay inay bartaan farsamaynta ama cilad bixinta gawaarida marka waxaan dhihi lahaa way ku filan tahay yacni haddii mataqaanaa maanta ee, toban qof oo magaalada ka mid ah haddii shaqo mataqaanaa abuur loo sameeyo waxaa waaye waa waajibkii mataqaanaa oo shaqo abuurka qayb ka mid ah la gutay Qaar ka mid ah dhalinyaradan shaqo abuurka ka heshay Xarunta Lixsaan ayaa raadiyo Beerula uga warramay shaqooyinka ay qabtaan iyagoo ka mahadceliyay.
bismillahi raxmaani raxiim magacaydu waa ibraahim cali ee, kana tirsan ee, dhalinyarada shaqa abuurk lagu suubiyey xarunta farsamada ee alixsaan Ee, maasha allah ho- horta ku faraxsanahay in aan dhalinyarada ka mid noqdo ee, loo abuuro shaqa abuurka lagu suubiyey ee, xarunta farsamada ee alixsaan Ee, aadaan ugu faraxsanahay in qof dhalinyaro ah loogu suubiyo ama noogala suubiyo dhalinyaro haddii aan nahay in shaqa abuur noola suubiyo oo aan gacanteena ama farsamadeena ku shaqaysano aad ayaan ugu faraxsanahay Xarunta Farsamada iyo Cilad-bixinta Gaadiidka Lixsaan ayaa ka mid ah xarumaha lagu farsameeyay gaadiidka oo dhawaan laga hirgeliyay xaafadda Howlwadaag Laanta Heegan ee magaalada Beledweyne.